kayskan waa kayskii labaad oo la hela baaritaan aan u dirnay muwaadiniin yimid isbuucii hore baaritaan la diray ayaa resultiisa jawaabtiisa ay timid xalay waxaan la wadaagnay bulshada kayskaas waa positive qofkaasna ma aha qof xanuun haayo qof calaamadihii ka muuqdaan waa qof jirkiisa uu ku jiro ilaahina aan ka rajaynayna inuusan cudurkii kusoo bixin uusan na faafin dadka wuxuu ku jirayaa karantiinka la geliyey isbuuc ka hor waa fiican yahay qofka waa waa waa caafimaad qabaa laakiin waxaan u rabnaa inaan hayno meel gooni geyno ilaa iyo intii maaragtay baaritaan kaloo zaa'id aho laba iyo ka badanba la samayn doon ilaa la xaqiijiyey in uusan jirkiisa ku jirin kadibna insha allahu tacaala aan ku dayn doono bulshada iyo xaafadiisa waxaan u sheegayaa soomaalida ka codsanayaa qof walba muwaadin ah inuu ka fekero cudurkan sida looga hortegi lahaa soomaaliya waa dal iska masaakiin ah oo soo qabsanaya dhibaato badan ay soo martay daaweynta cudurka aad bay u adag tahay waa daawo ma leh waa in qalab iyo laga tacaalaa oo xaaladihiisa ugu san ilaahayna matusa ay tahay qofkii neefta dhibaysa waxaan ka taxadaraynaa aan ka hortegaynaa in nadaafadana cudurkan uu wadanka ku faafo qof kastoo muwaadin waxaa ka saaran waajib inuu ku ku dadaalo in maaragtay aanan bulshada aysan isdhex gelin oona shirar iyo arag badan iyo salaanta badan iyo isdukashada suqaanyoodka la joojiyo in gacmaha aad loo dhaqo oo ugu yaraan labaatan sakanin dhaqo saabuun iyo wax allaala wixii loogu hortegi karo cudurka uu ku dhaqo dambas ha ahaato ha ahaato antijermis ha ahaato saabuun laakiin qofka si fiican uu dhaqo in dadka ay gurigooda joogaan saad arkaysaan ra-iisul wasaaraha ruuxii hore wuxuu soo saaray amar in iskoolaadka iyo shaqada iyo goobaha laysugu tagoo dhan la xiro dhalinyarada waxaan u sheegaynaa iyo qof walba muwaadin inuu gurigiisa joogo inuu isdhowro ilaahay baa wax dhowra laakiin dadaalka waa nala faray diintaa na faraysa dadnimadaa na faraysa waajib waxaa nagu ah inaan isdhowrno oo gacmaha dhaqano oo nadaafada guud ahaan ku dadaalno inaan guriga joogno inaan laisdhexgelin soomaalida waa dad aada isugu taga bulsho ahaan yani aada u sheekayso isu salaamo isu haanyooda ismaxa marxabeyn fadlan cudurkan waa cudur halis ah haddii uu si xun yani noo galo waa dhib aada weyn ilaahay ha naga haayo waxyaalaha aan ku talinayna waxay tahay ku adkaynayna caruurta iskoolka iyo meel walbo la isugu tegi kara inaysan tegin gurigooda ay joogaan meelaha ilmaha kale ay kula cayaari karaan oo iyadana ciriiriga keenaysa laga ilaaliyo laysxakameeyo ilaahayna ha naga haayo sirtiisa asalaamu calaykum waraxmatullah